bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhugunsidayaal hamiin fayla ka dhowaada qodobada warkeen hamiinamo idaacadda warsasiin hayta dataku bugtaali degmada xudur iyo weybayogeeka hadeerena magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baaya master jabaar iyo weyba beesamka deeqay guddiga abaaro siwalanka qobda dadka saameeya abaaro ku jiran soomaaliya maamulka gobolka shabeellada hoose weyba usu ku hadal isbaarooyinka yaalaan jidadka gobolkaas amisom iyo weyba laka eedaya inti duleedka magaalada baraabyo ka dileen lama kuri oo walaalay isaasoo kale toddobaatan neef oo gale kulinyoona iska kooyaan culimada kanool gobolka shabeellada dhexe iyo weybayo taageeraan fadiyana hadal dhawaan kuweeri madaweynada soomaaliya xasan sheekh maxmuud tuma milyangiyo weyba lanka deeqay soomaaliya siwalanka qobada xaalada nolol xumo ee ku jiraan odayaalka dhaqanka ee caabud waaqna weybayo adhawaayana heliis laka nabadeeyey beelada beelo dhowaanka dagaalamay miilasa akhbaaraadka banaanka dhagoonsidayaal weyba ku mid ah hamiinamaadan idaacadda warsansin hayta dowladda sacuudiga weybaiyo dhakhaatiir xoolo baarayeen handartay dalka soomaaliya qarax wiigna weybaa ku dhiyaya dalka sacuudiga qarax wiinya weybaa ku dhiyaya magaalada azaza iyo weliba booliska gobolka falordi oo yoha qobadan qofkii dadka ka dhammaayay miilasa
warsan media network waxay idiin soo jebisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buux warsan media network
hamiin fayla dhugunsidayaal mar kale hamiinimo sabta waa xadnaha gala hayta taariikhdan iyo ka eedanta toddobada bilo koowaad janawari sanadka lamada kuntum ilita haana soo bahayeen qodobadii warkanga koobnaan haddana ka dhowaada yoogayo fisanga dadha ku barakacay degmada xudur ee xarunta gobolka boqol iyo weybayogeeka hadeerena gudo magaalada tambaydhaba warbixin arrintaas ku saabsan weybaninghaye muxudeen xasan maxmed xusne waxaa sii kordhaya boqolaalka qoysas ee kasoo barakacaya abaarta ku dhufatay gobolka bokool oo soo gaaraya magaalada baydhabo oo xarun kumeel gaara u ah maamulka koonfur galbeed qoysaskan degmooyinka deegaanada kala duwan ee bokool ka imaanaya haddana kasoo barakacay abaarta iyo biila-aanta ka dhacday deegaanada qaar maadaama jiilaalka lagu guda jiro waxaa maalmo lugaysa ay ku qaadataa inay soo gaaraan baydhabo maadaama degmooyinka bokool badankooda ay go-doon ku jiraan oo gaadiid aan laga heli karaynin kuurgashay xaaladda qoysaskan abaarta bokool ka jirta kasoo barakacay waxa aan kula kulmay qoysaska qaar iyagoo duleedka baydhabo jooga waxa ay yihiin kuwo iyagoo marar halkan soo gaaraya qaar ka mid a ayaan kala sheekaystay dhibaatada ay waddada kula soo kulmeen iyo baydhabo oo hooy cunno iyo baad midna ugu soo horaynin
maybaa ku kooynay gobolka bokool aleile yeed rab orta midig maynan jaree tijeeglow intii hoosaku ee ilaa eelberte lehelow inta aata i dhatan rab dhuuro walay una ku kooyna i bokoolkan dhibaato ii ol abaar ii olana gali umutu meeliku kooyti arradayna baaburma galaw maana haku bahaw abaar hunga ku dhiidi baay ii oon ii dhibaato ku dhiidi baaburna ma galaw dadkan adaragaase eritiyo haka guureen balaan ii megila owlaada ii saheeda biyo eritalla hasaaradi hatan abaarniinka darantii jiifkana anhaysana oo aragday wal aamana anhaysana oo gogolle anhaysana wal unageeka qaadan anlahayna tuma ishan maalmoodna jid haka jarni oo ma aragne todoba maalmoodna hatu kaamkan dhatiiska noolna oore dhibaatadaas olkaas iyo abaartaasna aragday wadankana shaanti garaswiin ilaa moorgaabey intii tuulo ee yama aragne intii dhibaatadaas haku qahda ya isla jarna sheewku irtaynoo saarani owlaada garabka ha jiidani shambere iyo inta ka noolna wal una haysana maleh eeda dhaban nula kulungni abaalay oraha ku guurni beerowayn wala makabana abuurkii likiridiya ka jara eeda dhibaatana inhayta dhabka ilaaheenoo bii una dhang intii walna niinqobadoo geergaarna haniila deeroo biina niinqobadoo baadna niinqobadoo walna nasiyo fadaana gobollada koonfur galbeed waxaa lagu taliyaa inay ka midka yihiin gobollada dhibaatada ugu badan ee abaarta ka jirto maadaama beeraleyda laba sano wax dalaga usoo bixin halka xoolo dhaqatadana ay sheegayaan inay abaarta ay ka baabi'isay lo-da iyo ariga ay dhaqan jireen taa oo ay ugu sii dartay biila-aanta jirta gudoomiyaha gobolka baay cabdirashiid cabdulaahi maxamed ayaa u sheegay in arrintan ay bilow tahay oo xarumaha baay iyo bukool oo ay kusoo qulqulayaan boqolaal qoysasa oo deegaano kala duwan ka imaanaya kuwa oo u baahan in gurmud gargaar loo fidiyo saamaynta abaarada kobaalati bulshada ha ahaada fadhi shabeellada hoose ha ahaada fadhi gobolka baay iyo gobolka bakool abaaroogaasayta haziyaadii way dheri ka ahaa bulshadii oo maylaraayay barakacyaal siyaabo kala shalduwan jaray dad birshay oo colaadku barakacay degmooyinka weyn ka hagaleen sida xudur iyo baydhabo iyo walba deganaayeen way kala jiray haddana maylaraayay dad oo nagadaayay oo haada fadeen qaxootiyaalka xare qaxootaha ku nagadeen ama xeraya barakacyaalka ka noolyiin dalka gudaad iyo haada fadeen deganaashaha dalku koy daraadiis yoo hang nagadaayeen marka yoo hanagadaaya way la kulmeena xilli dalagana liidada ama roobabka anjarna bulshadana may la raayay baadiye ka tiirsanta intiya badan baadiyadii hoba beero iyo xoolaba dhibaato deeran oo rooblaan daraadiya ka dhihi beledka silikirooga adkaada iyadan adkaadaas gudoomiyagii hore baarlamaanka soomaaliya brofeor maxamed sheekh cusmaan jawaare ayaan ka deeqay guddiga laga xil saaray abaaro ku jiran dalka tuman kun oo dollar oo lanka tirgalentay gargaar lankafadii dadka saamay abaaro ku jiraan gobolada dalka soomaaliya xildhibaan maxamed sheekh cusmaan jawaare oo hadda kumid ee musharaxiinta guddoonka baarlamaankan suran iyo sheegay inta uusa diyaaran ayaantii kaalintiis usukuqaada gurmadka lanfadihaya waana rajayaha inti deeqdan la deersin doono dadka dadkii lanka taragale saasoo kale dares xabdi dhakta oo ku mid ee musharaxiinta baarlamaanka iyo bi kun dollar oo lanka taragali abaaro musharaxiintan surun xilka gudoomiyaga baarlamaanka soomaaliya saasoo kale tan madawiine tan madawiinaga soomaaliya guddiga abaaro dalkuwaybayo la qaadahayana kulamo shaldamo oo ka eedan sidii oon ku qeyb qaadan lahaayeen gurmadka lanfadyaha ay dadka iyo saameyti abaaro sida uuse xaqiijiyey gudoomiyaga gobolka shabeellada hoose ibraahim cali aadan rajac ciidanka xooga dalka soomaaliyeed ee militariga isbaarooyin dhegadaan jidadka yaalan gobolka shabeellada hoose gudoomiyageesaasoo kale sheegay inti baaburleyda ka shaqeeyasa gobolka shabeellada hoose ciidanka xooga dalka soomaaliyeed iyo kaheliyeen beese laku qaado baaburleyda ibraahim cali aadan rajaayo sheegay intiyo ka guuleysideen intiyo qaadaan isbaarooyinka gobolka shabeellada hoose anyaala maleeshi beeleedya gudoomiyagaiyo ka sheegay sababta ciidanka milatarigii oon qaadahayan beesada intieta anti oon qaadaan walmushere dhina kalena shalay gelinkii damba duleedka magaalada baraawey baa ku dhiyay dilal lamukuri oo walaale isaas oo kale toddobaatan neef oo gaale weybanaa arimoogaas xaqiijiyay dadka deegaanka warbixin arrintaas ku saabsan weybaning haye weriye faysal cabdulaahi maxamuud waxaa sii kordhaya tacadiga bareerka ah ee ciidamada midooda afrika ee amisom ay ka geysanayaan dalka soomaaliya gaar ahaan gobolka shabeellaha hoose inta badan ciidamada amisom ayaa fal naxdin le ka geysta gobolkaasi marka uu qabsado qarax ama dagaal toos ah oo ay ku soo qaadaan ururka al-shabaab dhacdadii ugu dambeysay ee tacadiga ee ciidamada midooda afrika amisom ay ka geystaan gobolka shabeellaha hoose waxay dhacday shalay oo jimco ahayd kadib markii ciidamada amisom ay si bareer ah u dileen laba wiil oo walaalo ahaa oo isla dhashay wiilashan oo lagu kala magacaabo cabdiraxmaan xasan burad oo toddobiyo toban jir ahaa iyo cabdi xasan baryare oo shan iyo toban jir ahaa ayaa waxaa lagu dilay deegaanka wareer male oo hoostaga degmada baraawe kadib markii ciidanka midooda afrika ee amisom halkaasi qarax lagula eegtay sida uu sharaxayo sheekh ciise maxamuud nuur oo ay ehela yihiin wiilasha la dilay asxaabta la jirto tiimka la jiryaa geysteen ciidamada amisom hadda ku heeran yahay balka inay geysato makale dileen niman reer baadiya oo arday yar oo dugsiley qur-aan ahayeen oo maanta jimcahayna fasax soo heleen oo dugsigii laga soo daayo geel baadiye jooga ceelbii kasoo siiya la yidhaha baabaasho magarad haye walaal ilmihiina waa dileen laba wiil ee roomanay ahayn aabayaashooda dhinteen labadii wiil waa dileen geelin toddobaatan neef waa dileen tuulo lagu magacaabo oo ka dhacay wareer male oo hoos timaada degmada baraawo dhibaatooyinka bareerka ee ciidamada amisom ay geysanayaan ma jirto cid isla xisaabtan dhab ah kala samaysa marka laga reebo madax ka tirsan dowladda oo saxaafadda ka sheega inay kala xisaabtamayaan amisom falalka ay geysanayaan xildhibaan ruqoyo oo ka tirsan baarlamaanka koonfur galbeed kana soo jeeda deegaanka dhacdadu ay ka dhacday ayaa sheegtay inaysan arrintan uga haraynin amisom waa khalad arrintaas waxaa nagala gudboon in aan culays saarno aan la xisaabtano ciidanka degan goobtaasi degan ee laayay xoolaha iyo dadka laayay islamarkaasina hadda ka horna maxaa dhahaa qoryooday ka geysteen dhibaatada misna haddana ku haya maxaa dhahaa culayska odayaasha dhaqanka gobolka shabeellaha hoose ayaa qaati ka taagan dhacdooyinka naxdinta leh ee ciidanka amisom ay ka geysanayaan gobolkaasi amasom shaqadii loo igmaday way garab martay amasom shacabka gobolka shabeellaha hoose haddaan nahayna kalsoonidu waa kaga noqon doonaa anigu amasom waxaan u sheegaynaa tillaabooyinka qaabka daran sida guriilaha ah ayadu ay u dhaqmayso oo shaqadii loo igmaday ay qabsanays oo ay qabsan weysay war jannaalay joogaan shabaabka shabaabka waxay joogaan doomburaalay joogaan meelo badan ayay joogaan waxba ma ka qabato dhacdooyinka xanuunka badan ee laga xusi karo dhibaatooyinka amisom ay ka geysteen gobolka shabeellaha hoose waxaa ka mid ahaa amisom ciidankooda oo qori baasuuko ah ku dhuftay gaari qudaar u siday magaalada baydhabo halkaasi oo ay ku geeriyoodeen guud ahaan dadkii saarnaa duleedka degmada qoryooley waxaa sidoo kale ka mid ah amisom oo gaari jiirsiisay hooyo iyo carruurteeda duleedka degmada marka gaar ahaan deegaanka ceel jaalle meel u dhow kadib markii halkaasi uu ku qabsaday dagaal sidoo kale dhacdooyinka naxdinta leh waxaa ka mid ahaa tii shalay ugu dambeysay amisom oo laba wiil oo walaalo ah dishay sidoo kalena laysay xoolo ka badan konton neef oo geel ah ilaa hadda ma jirto war rasmi ah oo ka soo baxay howlgalka midooda afrika ee amisom oo arrintan ay uga hadlayaan kuniyoniska kooyan culimada ka nool gobolka shabeellada dhexe iyo weybaayoo taageeraan fadiyana hadal dhammaah kuweeri madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud saadiq cali ismaan iyo warkan ninhaya qaar ka mid ah culamaa udiinka soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada jowhar ee caasimadda hirshabeelle ayaa waxa ay taageereen hadal dhawaan ka soo baxay madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud kaasoo ku aadan qabyo ruuxeeda ayaa dhammaystira iyadoona culamaa udiinka soomaaliyeed ay u arkeen in madaxweynaha dalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo wakhtigiisinu idlaaday uu ahaa shakhsi waxtar u ah shacabka soomaaliyeed haddaba waa kan mid ka mid ah culamaa udiinka soomaaliyeed oo taageero u muujinaya madaxweynaha dalka soomaaliya oo wakhtigiisinu idlaaday xasan sheekh maxamuud waxaan meeshaan isugu nimid annagoo matalayno shacabka gobolka shabeelle dhexe iyo dhammaan maamulka hirshabeelle gaadhahaan qaybta culamaa udiinka annagoo afkooda ku hadlayno waxaan rabnaa inaan ka jawaabno codsigii madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ahaa waxaan codsanayaa ummadda soomaaliyeed dhammaan dal iyo dibad meesha ay joogto inay mar labaad kalsoonida codka isiyaan iguna siiyaan ereygii aan hore u dhahay oo ahaa qabyo ninkeedaa dhammaystiro annaga marka waxaan garan haddaanna culamaa udiinka horseedka shacabkana ay yihiin in aan qabyo ninkeedaa dhammaystiro marka hore taageerno kadibna dadka aan u sharaxno inay kelimad jirta tahay waxaa ka mid a daliilka aan usoo qaadayna qabyo ninkeedaa dhammaystiro masalan waan naqaanaa qof ay xanuunsanayso dhakhtar ayaa loo geynaa dhakhtarkii daawadu soo qaraa wuxuu leeyahay ninka la socdo hebelow daawadan ninkaan sidaan dhisaan usi muddo hebelna ii soo celi kadib waa loo soo celinaa dhakhtarkii wuxuu leeyahay ninkii shalay aan u dhiibay aawo ninkii dadkii la soo waxay leeyahay dhakhtarow dadkii macnaha ninkii hebel ahay meel meel hebel meel hebel uu jiraa dhakhtarkii wuxuu leeyahay ma anfacayso ninka shaqadii ogaay oo shalay daawada siin jira ayaa hadda rabaa ii keena ay ku adkayna saas darteed marka macnaha meesha ku jira wuxuu yahay qabya ninkaada dhammaystiro ayaa ula jeedaa ereygaasna macnaha ragga madaxda ku jira uu ka mid yahay dufle waa fahmi kariyaa dhakhtarkii yeeli maayo nin aan shalay daa ninkii shalay daawada siin jira nimaan han la yeeli maayo marka hal nin oo shaksi ayaa saas loogu dadaalay shacab dhan ee jira ka warran daawadiisii ninkii ilaahay oo sabab uga dhigay haddii la yidhahdo daawadiisa ma dhammaystiraysa dhib waa kow qodobka labaad bil kow ah iyo bil labo oo ula jeedo yacni ragga cusub ee raba xilka waa bil kow ragga shaqada soo qabtana waa bil toban iyo afar bil toban bil kowna ogtiin isla markii mugdiga noqone bil toban iyo afarna ilaa waa ka beri socone meesha rabtaa ku maraysaa qodobka labaad kaas waaye oo aan gacan usoo qaatay daliilka madaxweynaha u dhahay qabya yani ninkaa dhammaystiro kan saddexaad waa ogtihiin shacabka soomaaliyeed ha noqdo meel kastay joogaan darawaliinta ayagoo darawal isla ayaa waxaa lakala jecelyahay kan waddada yaqaano iyo midka cusub baa lakala jecelyahay adakhalesmaan radio warsan juhar dowladda sacuudi carabiya sheegtay intii dalka soomaaliya handaraasa dhakhaatiir baarayan xoolola ku dhowfew dalka soomaaliya la jeeyow magaalooyinka dalka sacuudiga wasaaradda xanaanada xoolo iyo deegaanka sacuudi carabiya shaacideyntii dhakhaatiir sacuudiyaange iyo handaraaya dalka soomaaliya haana soo hubiyi doonaan caafimaadka xoolo soomaaliyeed lisheenow sacuudi dhakhaatiirta iyo waybayo seeda doonaan magaalooyinka berberi boosaaso iyo ka yaalaan miiloonka badan ee laha ku dhoofiyow xoolo lisheenow dalka sacuudiga wasaaradda xanaanada xoolo soomaaliya sheegdantiye ku warqabayaan dhakhaatiirta kukooyo sacuudiga maadaama la kuwargeliye bileenka dambaydii sanadkii unaa dhaafnaya dowladda saudi weybay roojida ee xologiyi ku iibi jartay amaya ku gada jartay soomaaliya aanun laha ku sheegi dartiyo laakiin dowladda soomaaliya sheegintiya baaritaan kureed la ogaada inti caafimaad iyo qaban xoolo soomaaliya wararka ku kooyahay dalka suuriya weybay oo sheegahayana inteenka yaraan tumi sagaal qof iyo ka dhammadeen kureed markii baabuurka qaraxi magaalada falaagada gacanta ka hayta ee asis ee dalka suuriya waanan dhow xadka dalkaas yeelaleta turkiga qaraxan weyba kudhiyay dhismo maxkamadeed oo ka yaala magaalada hortiye weyban iyo magaaladaas toddoba kilomitrin jartee xadka turkiga casiis weyba dhowaan weeraray kooxo lamaqbati dowladda islaamiga weybana qaraxgan usadi iyo oo dalkaasi ay ku hirgeli xabad joojin bileering iyo codayeen turkiga rooshka warkii isin kula dareertan dhugunsidayaal hamiinamaadan idaacadda warsan ee magaalada baydhaban taninkege warkan aanooshur ismaaciil axmed eesin la dareer siyaasi saarahana farsameeyay dhugunsidayaal anti warkan kaarnamida reedanku kulmaan oy basiin ku tabaanay sidaas iyo nabadgelyo